haddana kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa ila soo jeedinaya waryaha v o e da ee minnesota maxamuud masaxad aan ku bilowna xalay waxaa soo xirmay suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee qaar ka mid ah dalalka horyaalada kubadda cagta yurub ugacan horyaalka kubadda cagta ingiriiska ayaana noqday horyaalka lacagaha badan lagu bixiyey marka loo fiiriyo horyaalada kale ee talyaaniga spain faransiiska iyo jarmalka maxamuud mascade wariyaha v o e-da oo si dhow ula socday ayaa hadda khadka telefoonka ku jira maxamuud xalay wax lala yaaba ma dhaceen suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee ingiriiska
nuur haddaad umahadsan tahay xil ciyaareedkan dabcan suuqa kaliibsiga ciyaartooydu wax badan ayaa isha lagu hayay kooxaha waaweyn sida chelsea arsenal manchester united manchester iyo liverpool laakiin arinta ugu yaabka badan ewaddanka ingiriiska habeenkii xalay aha dhacday waxaa ahayd in kooxda kubadda cagta ee chelsea oo maalmahan iyadoo lacag aad u badan ku faraqaysay suuqa kaliibsiga ciyaartooyda in daqiiqadihii ugu dambeeyey habeenkii xalay ahaa isfaro gelisay ciyaaryahan enso fernandes wiilkii qadka dhexe uga dheelayay xulka qaranka argentina ee ku guulaystay koobka kubadda cagta adduunka isla markaasina noqday xidigii ugu wanaagsanaa ee da'yartay ka qayb gashay koobka kubadda cagta adduunka ee qatar lagu soo gabagabeeyey waxaa xidigaasi uu kooxda kubadda cagta chelsea ugu qacay lacag gaaraysa boqol iyo toddoba milyan oo ganiga ingiriiska ah waxaana ay kooxdu ka fariigshatay xidigan kooxda kubadda cagta ee benfica oo iyadu aada iyo aada ula gorgortantay kooxda kubadda cagta ee chelsea waxaana ugu dambayntii chelsea ay ku khasbanaatay in ay xidigan ku soo iibsato lacagtii benfica ay xidigan ka saxiixday haddii cid lacagtaasi keensataa uu kooxda ka tegi karo sidaasna chelsea ciyaaryahankan ayay ku soo iibsatay inkastoo qaabka xidigan lacagtiisa ay benfica ku helayso ay labada kooxood aada iyo aada ugu fariinfootameen haddana ugu dambayntii waxaa lagu heshiiyey in laba mar muddo laba sano gudahooda ciyaartooydan lacagtiisa ee kooxda kubadda cagta ee benfica kaga hesho kooxda chelsea inkastoo chelsea ay doonaysay in ay lacagtan yaryarayso oy markaa ilaa iyo afar sano ku bixiso sidaasi darteedna ugu dambayntii labada kooxood way safgarteen waxaana xidigan uu kooxda u saxiixay inuu la joogi doono muddo sideed sana ah
waayahay marka sidaas ayuu ku noqday laacibkii ugu qaalisanaa ee soo mara taariikhda kubadda cagta ingiriiska
aada iyo aad ciyaaryahan greelish oo kooxda kubadda cagta ee manchester city aston villa kasoo iibsatay ayaa isagu ahaa xidigii ee lacagta ugu badnayd laga soo bixiyey laakiin haatan ciyaaryahan enzo fernandes ayaa noqonaya xidiga ugu qaalisan waana ciyaaryahan aada u daayar oo marka la eego xirfadiisa kubadeed iyo muddada dheer uu ciyaaraha kusii jiri karo ayaa ah sababta ay benfica lacagtaa faraha badan ugu doonayso xidigan xilli ciyaareedkii kan ka horreeyeyna ciyaaryahan nunes oo ay ka iibisay kooxda kubadda cagta ee liverpool ay isagana lacag siddeetan milyan kor u dhaafaysa ay ku iibisay marka benfica xidigaha reer argentina iyo uruguay laba xilli ciyaareed isku xigta ayay lacag fara badan ku iibiyeen waa suuq qaali ah dabcan benfica oo laga dukaamaysto waayahay yaa kale kooxaha waaweyn maxaan ku xusi karnaa ciyaartooydii ay kala wareegsadeen ama ay kala iibsadeen
kooxda kubadda cagta arsenal ayaa dabcan ah kooxaha sida aadka loo hadalhayo ciyaaryahan da'yar oo u dhashay wadanka ecuador oo u ciyaaray kooxda brighton oo layidhaahdo kaysiro ay kooxda muddo badan raadinaysay ilaa iyo toddobaatan milyan oo ganiga ingiriiska ayay ka dhigtay waana ay ku guuldaraysatay inay xidigaasi kooxda brighton hof albion kala soo wareegto laakiin ciyaaryahan tababare arteta ayaa u diga rogtay dhinaca iyo kooxda chelsea uu ka soo gatay ciyaaryahan georgino wiilka asal ahaan kasoo jeeda brazil laakiin qaranka talyaaniga u ciyaara xidigaasi oo kubo fara badan ugu guulaystay kooxda kubadda cagta ee chelsea koobka yurub la qaaday kooxda qaranka talyaaniga waxaana ciyaaryahankan uu kooxda u kacay lacag aada u yar oo laba iyo toban milyan oo ganiga ingiriiska ay kooxda kubadda cagta ee arsenal georgino kula soo wareegtay laakiin marka la eego xidigan qaabka uu kubadda u ciyaaro oo macalin arteta yahay qaabka uu aadka u jecel yahay markaasina ahaa mar inay kooxda manchester city xilligaasi uu arteta laftiisu ka mid ahaa macalimiinta kooxdaasi ee ciyaaryahanka didayeysay inuu u arko arteta georgino nin kooxda arsenal waxa weyn kusoo kordhin kara isla markaasina fadka dhexe kooxda uu waxa weyn ka bedeli karo dhinaca kale nuurow haddii la eego kooxaha kale manchester united uu ka dhaawacmay ciyaaryahan arigson waxa ay deyn kaga soo qaadatay kooxda Bayern Munich ciyaaryahan Fadizar oo isaga la filayo inuu wax weyn kooxda ku soo kordhin doono laakiin ciyaaryahanka la yaab kale ee habeenkii xalay ahaa ku soo biirowleeka ee waddanka ingiriiska waa goorhayaha kooxda kubadda cagta ee b a g ciyaaryahan nevers oo ku biiray kooxda kubadda cagta ee nottingham forest goorhayahaasi kooxda kubadda cagta ee real madrid saddex champions league ayuu la soo qaaday waxaana la filayaa kooxda nottingham forest inuu ka badbaadin doono ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka ingiriiska marka cabdi aad ayaad u mahadsan tahay waryaha v o eda gobolka minnesota oo aan la falanqeynayno suuqa kaliibsiga ciyaartoyda ee yurub ee xalay soo xirmay gaar ahaan ingiriiska